raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu duhur wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duur ee radio muqdisho qodobada wararka maanta aynu idiin haynana waxaa ugu waaweyn
wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya oo daahfuray ansixinta siyaasadda qaranka ee maamul daadejinta iyo federaaleynta gudoomiyaha gobolka banaadir oo sheegay maamulka gobolka iyo dowladuba inaysan oggolaan doonin in hal mitir oo dhulka dowladda si gaar ah loo qaato
ciidanka xoogga dalka oo howlgal ka dhan ah argixisada al-shabaab ka sameeyey deegaanada isku xidha magaalooyinka motabaan iyo buulaburte sagaaliyo toban jir safar ku dhowaad shan boqol oo kiloomitir u soo galay inuu ra'iisul wasaare rooble hadiyad guddoonsiiyo kulan lagu soo gabagabaynayo heshiisiyo waa heshiisiin beelo walaalo ah oo ku dagaalamay deegaano ka tirsan gobolka togdheer oo lagu qabtay magaalada buuhoodle safiirka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo dalka bakistaan uga qayb gashay shirka safiirada dowladaha islaamka oo uu shir guddoominayo ra-iisul wasaare cimraan khaan
ku taalla magaalada mandheera ee gobolka waqooyi bari ee kenya oo xabsi xukun dheera ku riday nin lagu helay kufsi gabadh yar wararka dibadda warka duur ee reediyo muqdisho aad maanta ku maqli doontaana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha ciraaq oo ka badbaaday iskuday dil iyo bannaanbaxyo looga soo horjeeda t b l f oo ka dhacay magaalooyinka adis ababa iyo jigjiga waa toddobada bisha koow iyo tobanaad sannadda labada kun iyo koow iyo labaatanka maalinimo axad ah kusoo dhowaada warka duhur oo faahfaahsan
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya jenaraal mukhtaar xuseen afrax ayaa daafuray ansixinta siyaasadda qaranka ee maamul daadejinta iyo federaaleynta dalka wasiirka ayaa sheegay in muddo ay wasaaraddu ku howlanayd inay dhammaystirto xoojisana hanaanka maamul baahinta dalka si taas loo gaadho wasaaraddu waxay isku hawshay inay dhammaystirto siyaasadda qaranka ee maamul daadejinta iyo federaaleynta dalka iyadoo la tashiyo la sameynaysa dhammaan hay-adaha dowladda heer federaal dowlad goboleed iyo maamulka gobolka banaadir si loo xaqiijiyo in geedi socodkani qayb laga ahaa sidoo kale wasiirka ayaa tilmaamay inka wasaarad ahaan ay ku dadaalayaan in la dhaqangeliyo hanaanka federaalka iyo daadejinta maamulka dalka si waafaqsan dastuurka dalka ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda ayaa u mahadceliyey cid kasta oo gacan ka geysatay dhammaystirka siyaasadan hay-adaha dowladda hay-adaha bahwadaagta la ah wasaaradda
gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa sheegay maamulka gobolka iyo dowladuba inaysan oggolaan doonin in hal mitir oo dhulka dowladda ah si gaar ah loo qaato gudoomiyaha gobolka banaadir cumar finish ayaa hadalkani ka sheegay kadib markii uu maanta xariga ka jaray barxadda biyaaso liibaro ee degmada xamar jajab
waxaan rabaa mudaneel iyo marwooyin inaan halkan ka caddeeyo maamulka gobolka banaadir iyo dawladda hadda joogtaba waxaa ka go'an hal mitir oo dawlo ay leedahay ama dad uu dad leeyahay inaan dan gaara loo qaadan haddii arrintaasi ay jirto oo barabagaan iyo siyaasad imeel ii dhige si dhaba ay jirto cidda lala soo xidhiiraya waa aniga idinla hadlaya laakiin kalsooni boqolkiiba boqol ayaa ku qabaa inaysan haba yaraatee jirin halkan waxay ka mid ahayd meelaha barabagaanka ba'an laga fidiyey maantay xarijarkaanaan filayaa in lagu bogsoon doono goobaha kale ayagana sidaasoo kale ayaan meel fagaaraa ku muujin doonnaa inay leedahay dawladdu lahayd dawladda gacanteediina lagu haayo annaguna waajibkii nooga aadana aan ka gudan waxaa socda dhismaha waddadan kala qaybisa ceelgaab kala qaybisa xamar jajab iyo xamar weyne oo ka soo bilaabata jaamacadda ummadda ama shabeelle socotana ilaa isbitaalka martini qayb weyn ayaan horu soo dhisnay dhammaystirka qaybtii kalena gebagabow naga yahay taasina waa qayb dibudhiska iyo horumarinta gobolka banaadir ka mid ah
codkaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar filish oo hadalkaasi ka jeedinayay barxadda biyaasa libero oo maanta uu booqasho ku tegay markana wararka beledweyne ciidamada xoogga dalka ayaa howlgallo ka dhan ah argagixisada al-shabaab waxay ka sameeyeen deegaanada isku xidha magaalooyinka batabaan iyo bulo burde sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena ibraahim maxamuud geedi
ciidamada dowladda ayaa howlgallo kala duwan saacadihii ugu dambeeyey ka wada deegaano kala duwan oo u dhexeeya degmooyinka matabaan maxaas maxaas iyo bulobarda iyo weliba degmada jallagsi ilaa deegaanka fiidow ee gobolkan hiiraana iyadoo howlgalladan lagu sifeynayo maleeshiyaadka al-shabaab oo si dhuumaalaysi abbaad uga qaata dadka reer miyigaas markaasina isku daya inay go'doomiyaan degmooyinkaasi inkastoo ilaa hadda aysan jirin wax iska horimaad ah oo labada dhinac dhex maray ayaa haddana ciidamada waxa ay ku guulaysteenay degaan fariisimo maleeshiyaadka ah ay ku lahaayeen deegaanada yasoomar iyo gedasamo halkaasoo markaasi ay uga carareen gaadiid iyo weliba xoolo dadka reer miyiga ay ka soo aruuriyeen saraakiisha ciidamada dowladda ee hogaaminaya howlgalladan ayaa waxa ay sheegeen in ujeedka howlgalka uu yahay sidii maleeshiyaadka ah looga saari lahaa dhulka miyigaas markaasina oo socon doono howlgalladaasi gudoomiyaha degmada jallagsi ee gobolkan hiiraan maxamed nuur dabaashe ayaa sheegay in dadka degan jallagsi iyo deegaanada hoos yimaada looga baahan yahay in hubka markaasi ay iska dhigaan islamarkaasina aan la ogoleen in hub sharcidarraa markaasi ama ciidanka taliyaha booliska uu madax ka yahay ciddaan qorogaan ka mid ahayn walaalayaalow gurigaada dhigo gurgaada dhigo xoolahaada ku raaco danahaada u gadatay samayso qorogaa intaas aanan ku faylsanayn gurigiisana la dhiga waayo waxay laamaha amniga guud ahaan iyo gaar ahaan hadday yihiin ciidamada amisom ee ka howlgala degmada jallaqsi hadday yihiin ciidamada macawisleyda halkan ka howlgalo hadday yihiin ciidanka booliska ee degmada jallaqsi ka howlgalo dhammaan waxay amar u qabaan qorogaan aanan intaasoo ciidana aan ka tirsanayn oon qoryahaas aan ka tirsanayn inay gacan biro ku qabtaan li-anna looma dulqaadan karo qorayaan la wataa macawisaan wataa magaaladaan iska dhex marayaa meelaan ku tiirsanahay ma jirto
howlgallada ciidamada dowladda ee gobolkan hiiraan ayaa waxaa soo dhowey dadka reer miyiga kuwaasoo dhibaatada ugu badan al-shabaab kala kulma ibraahim maxamed geedi warbaahinta qaranka beledweyn
mahadsaned ibraahim sagaal iyo toban jir safar ku dhowaad shan boqol oo kilomitir u soo galay in uu ra-iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen rooble hadiyad guddoonsiiyo adaba waa kuma warbixin arintaasi ku saabsan waxaa inuu diyaariyay waryahayaga maxamuud cabdiraxmaan soofaysane
farshaxaniistayaashu waxa ay dareenka iyo ficilada aadanaha ku muujiyaan sawiro iyagoo adeegsanaya xirfado kala duwan dhallinyarahana qaaday burburkii kadib ayaa dadaal u galay sidii ay ku baran lahaayeen farshaxanka kuwaa oo haminaya inay heer wanaagsan gaaraan sida cabdiraxmaan muuse cabdiraxmaan oo da-aadda sagaaliyo toban jirada ah
aan dareemay oo hadda aan dhihi karo xilligaas ayaan dareemay ma jirto laakiin waxaan dhihi karaa tan iyo yaraanteedii waxaan lahaa hibadan inkastoo hadda aan ku sameeyey dibcasriyeen iyo inaan qofkii aan oo caadiya aan sameeyo inkastoo ay qaadanayso waqti dheeraad ah balse waxaan markasta aan jeclahay inaan qofkii oo caadi ah inaan sameeyo oo farshaxan ku muujiyo inta doontaa waqti ay u qaadatee inkastoo waqtiyadu ay kala dheer yihiin
cabdiraxmaan hadda waxa uu sawirayaa ra-iisul wasaaraha qaranka mudane maxamed xuseen rooble oo dabcan sida aad u jeedaan anigu markii hore waxaanba u maleeyey ra-iisul wasaaraha sawirkiisii oo runa maasha allah ilaahayaa u barakeeya farshaxanka iyo hibadiisa gacanta sidoo kale waxaan ku hayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo oo inta badan sawirkan uu gacanta saas u taagayo aad loo adeegsado boorarka muqdisho kale haddii aad aragtid iyo meelaha ee lagu maamuusa astaanta qaranka iyo madaxweynaha soomaaliyeed mas-uuliyiin kala duwan oo soomaaliyeed oo xilal soo qabtay ayuu sawiray madaxweynahan madaxweynihii ka horeeyey mudane xasan sheekh maxamuud isna sawirkiisii waa kanaa oo dabcan uu cabdiraxmaan farshaxankiisa iyo hibadiisa uu ku sameeyey maasha allah sawirka ugu dambeeyo hadda adigu aad gacanta ku haysid cabdiraxmaan waa ra-iisul wasaaraha miya haye hadda kan intee maalmood baad samaynaysa
marka waxay u qaadatay waxay u qaadatay hal isbuuc u qaadatay waxaa fikirkan wuxuu ahaa aa markaas sawirayay maadaama uu heshiisiiyey dowladda federaalka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada markaas oo isku haystay doorashada maadaama uu ka qaatay kaalin weyn heshiisiinta labadaas dhinac ayaan sawirkan ku keenay inaan sameeyo asaga marka maasha allah waa keenay farshaxanka geedkii nabadda iyo geedkii nabadda wadahadalka iyo wadahadalkii uu ku guulaystay aala mugdiya oo soo martay soomaaliya ayuu ilaahay u soo diray waxaa usoo diray oo heshiis u keenay waana u mahad celinay ilaa hadda wuu wadaa mas-uuliyaddii cabdiraxmaan marka laga soo tago xirfadda farshaxanka waa arday waxbarashada ka gaaray heer dugsi sare waxayna isaga iyo qoyskiisu muddo ku nool yihiin magaalada kismaayo oo uu koob iyo toban cisho ka hor inta uusan muqdisho imaan ka soo safray waxyaabaha uu hibadiisa farshaxanka ku muujiya waxaa ka mid ah sawirro ka turjumaya caadooyinka soomaalida taariikhihii halganka iyo madaxweynayaashii soo xukumalka koob iyo toban beri ayaan muqdisho joogaa waxaan ujeedkaan usoo baxayna wuxuu ahaa eh, farshaxanka aan u sameeyey ra-iisul wasaaraha eh, federaalka soomaaliya inaan eh, guddoonsiiyo farshaxankan oo ah farshaxan aan ahayn qof la iska sawiraye uu yahay micno micno weyn ku fadhiya marka farshaxankan eh, muddo badan ugu qaatay eh, dabcanna rajo weyn ayaan ka lahaa inaan ra-iisul wasaaraha la kulmo aanan eh, guddoonsiiyo ugu- uguna mahad celiyo kaalinta eh, lama huraanka uu ka qaatay nabadeynta eh, labada dhinac eh, isku haysata doorashada muddo fog ayay soomaalidu isticmaalaysay fanka sawir gacmeedka ama farshaxanka si loo gudbiyo fariimo macno xambaarsan dalkeennu waxa uu lahaa dugsiyo lagu barto farshaxanka kuwaasoo ku burburay dagaaladii sokeeye dhallinyarada haatan ku howlan xirfaddan farshaxanka ayaa la daalaadhacaysa daruufo badan oo ku qasbaya mararka qaar inaysan ka qaybgelin masraxyada caalamka ee lagu soo bandhigaya hibooyinka farshaxanka lama saadaalin karo in uu hirgelaya iyo in kale qorshaha wiilkan dhallinyarada ah ee ku aadan la kulankiisa ra-iisul wasaaraha si uu sawirkan uga hadiyeeyo balse isagu waxa uu ku kalsoon yahay in uusan khasaarayn dadaalkiisii iyo safarkii dheeraa ee kismaayo iyo muqdisho oo masaafadiisa lagu qiyaaso ku dhowaad shan boqol oo kilomitir maxamuud soofaysana warbaahinta qaranka muqdisho
kulan lagu soo gabagabeynaya heshiisiin beelo walaalo ah oo ku dagaalamay deegaano ka tirsan gobolka togdheer ayaa waxaa lagu qabtay magaalada buuhoodle sida warkan uu ku faahfaahinayo maxamed cali bile
in ka badan afar boqol oo halaad oo diyo ah ayaa maanta magaalada buuhoodle waxaa kula kala wareegay beela walaala ah kadib markii laga heshiiyey dilar ka dhacay magaalada buuhoodle sidoo kalena laga gaadhay nabad waarta geelan magta ee maanta lagula kala wareegayay magaalada buuhoodle ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka cayn ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland cabdifataax ciise maxamed culimo awdiin iyo weliba sidoo kale odayaasha dhaqanka ee ka labada beelood waxaana ugu horeyntii halkaa ka hadlay cabdirashiid xaaji samatar oo ka mid culimmada waaweyn ee magaalada buuhoodle iyo weliba sidoo kale odayaasha ka socda labada beelood ee maanta magta kula kala wareegayay magaalada buuhoodle
isugu yimataan oo ku kala- kiiskii ee, nabadgelyada ee, ay ku qaateen iyo iscafiga iyo tasaamuxa ilaahay subxaana wa tacaala intii ka soo shaqaysay oo garaa jaamaca ugu horeeyo ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro intii kale ee fulisay hawshii ee la socotay ee garbaha u ahayd ee isimadii iyo cuqaashii iyo dadkii badnaana ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro ha barakay labadii daraf ee hawshaa qaatay ee ilaa hadda sidii u haya ee ilaahay baa haya nabad ee sidii een, ay u qaateen u fuliyey iyagana ilaahay miisaanka xasanadka ugu daro
xafladan ee, sharafta badan waxaa lagu kala qaadanayaa oo ay kala qaadanayaan mataana hawd geel afar boqol iyo saddex halaada oo ay saddex reer leeyihiin cabdillah axmed oo laba boqol iyo lixdana reer siciid oo boqol iyo labaatana iyo bagaruure oo xisaab wax uga go'een laakiin saddex iyo labaatan baaqi u tahay guddoomiyaha gobolka cayn een, cabdifataax ciise aadam ee, yaa wareejinaya waxaana ugu dambeyntii halkaa ka hadlay gudoomiyaha gobolka cayn ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland cabdifataax ciise maxamed maanta laba ardaa oo walaala ah magta beelaha mataanaha ay ku kala wareegayaan ilaahay baa mahad leh waxaan ugu horraysiinayaa intii ka soo shaqaysay oo ugu horreeya galaa jaamac garaad cali dowlad deegaanka oo nabadeedan aad uga ka qayb qaatay waxaan anoo magacayga ka gobolka cayma ku hadlaya maalin walba gobolka nacayn iyo degmadan buuda dhibtana waa haysta in maalin walba shan boqol halaad lala kala wareego kun halaad lala kala wareego waxaanu jecelnahay hawshan inaan soo afjarno oo aan soo yeerano nabadana ku dadaalo ka maamul ahaan annagu boolis baa noo soo socda qoladan deegaankana si wacan baan noo falgelin lahay oon ka wada hadal saldhiggii booliskana waa la dhisayaa berito iyo asaadan buu noo bilaabanayaa haddaynan qofka fidnadooda ayna iska qaban maalin walba saasaa u dhibantiin odayaashana cuqaasha ka maamul ahaan annagu waxaanu idinla diyaarna inaannu idinla shaqayno oo si wacan idinla shaqayno oo nabadgelyo maxamed cali bile warbaahinta qaranka soomaaliya buuhoodle
mahadsanid maxamed cali bile safiirka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee dalka bakistan uga qayb gashay shirka safiirada dowladaha islaamka uu shir gudoominayo ra-iisul wasaare imraan khan maxamed kaskey ayaa inoo haya faahfaahinta warkan
safiirka safaaradda jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed ee dalka bakistan dejira marwe khadiijo maxamed al maqsuumi ayaa qayb ka ahayd kulan uu isugu yeeray ra-iisul wasaaraha dalka bakistan master cimraan khan dhammaan safiirada safaaradaha dowladaha islaamku ay ku leeyihiin dalka bakistan kulanka oo ka dhacay magaalada islaamabad ee caasimada dalka bakistan islamar ahaantana uu shir gudoominayay ra-iisul wasaare khan ayaa looga hadlay sidii looga hortegi lahaa leeskana kaashan lahaa islaam naceebka dunida ku faafaya ra-iisul wasaare khan ra-isul wasaaraha dalka bakistan ayaa sheegay inay muhiim tahay in dowladaha islaamku ay dhistaan maamul oo ugu magacdaray raxmatulcaalamiin authority sibuu yidhi loo hormariyo korna loogu qaado sunnada rasuulkeenna nabadgelyo naxariista korkiisa ahaatee waxaa kale uu sheegay master khan in loo baahan yahay in manhajka lagu dhigo iskuullada dalalka islaamka lagu daro maado uu ku sheegay akhlaaqiyaad sibuu yidhi ay u dhisto dhaqanka dhallinyarada islaamka waa siduu hadalka u dhigaye dhanka kale danjire khadiija iyo dhammaan safiiradii kasoo qaybgalay kulanka ayaa dhankooda soo dhoweeyey hadalka ra-iisul wasaare khan ayagoona ku ammaanay master khan dadaalka iyo garab istaagga uu muujiyo iyo weliba siduu goobaha fagaaraha caalamka uu ugu hadlo arrimaha islaamka kulanka master khan uu isugu yeeray safiirada dowladaha islaamka ayaa ku soo aadaya ayadoo dalka bakistan uu ka mid yahay dalalka islaamka ee sida mugga leh looga weyneeyey sanadan dhalashada rasuulkeena nabadgelyo naxariista korkiisa ahaatee maxamed kaskay warbaahinta qaranka dalka bakistan
maxkamad ku taalla magaalada mandheera ee dalka kenya ayaa xabsi daa'in ku xukuntay nin gabadh yar oo koob iyo toban sano jir ahayd kufsi u geystay aadan ibraahim ayaa kasoo hor muuqday garsooraha maxkamadda magaalada mandheera kimani mukabi oo xukunka ku riday dalka kenya waxa uu ka mid yahay dalalka ay ku badan yihiin falalka kufsiga iyo farxumaynta ah ee loo geysanayo caruurta da-doodu ay ka yartahay qaangaadhka
waalidiinta soomaalida ee ku nool dalka sweden ayaa dadaal ugu jira sidii ay uga hortegi lahaayeen in dhallinyaradooda ay ku biiraan kooxaha gangistarka waryaha iyaga saabir cilmi yuusuf ayaa faahfaahinta warkan inoo soo diray
gobolka orbro waa magaalo ay ku badan yihiin bulshada soomaaliyeed ee degan waddankan sweden orbro waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu amniga wanaagsan waddanka sweden islamarkaana aysan ka dhicin falalka kooxaha gaangistarka ah ay dhexdooda isku geystaan waa kan abuukar saciid cali oo bulshada soomaaliyeed u taqaano abuukar jaajuumo kana mid ah fanaaniinta soomaaliyeed ee ku nool magaalada orbro oo nooga warbixiyey xaaladda guud ee magaalada orbro iyo sida soomaalida ay ugu nool yihiin magaaladan horta magacay waa awkar jaajuumo awkar siid cali aad iyo aadaad ii garanaysiin baxweynta soomaaliyeed meel kastoo ay joogto dalka iyo dibaddiisa saabir sidaad i weydiisay horta magaaladan horta waa magaalo aan ku dhaqannahay alxamdulilah nimca ilaahay qof walba ilaahay meeluu ku sadaa anagana ilaahay intuu horta bariiska nagu siiyaa ilaahay mana moogo waa cunnaa waa cabnaa waa jiifanaa wax waa baranaa dadkoo waa shaqeeyaan anago anoo kale macnaa shaqo sugaan iska ahay macnaa ma shaqeeyi kartaa la dhaa ilaa yoo iyo yaaqka baratid waxaanu ku faraxsanahay maanta dalka sweden waxaan mahadgaar ugu celinaa xukuumaddoo dhan macnaa siday ii soo dhowaysay ama ay noo soo dhowaysayba sharciyayna siisay waxbarashayna siisay cunayna siisay caafimaadayna siisay guriyayna siisay maanta waxa aan ka sheegto horta waa dembi aan u soo laabta magaaladan orobru waa ku degannahay haddayna qaleed dhanka booliiska dhanka migreshinka forshiknakaasoo kale maxaa la sheeg arbeedkoo kale kamuunkoo kale waana ogaadaan waxbay noo qabtaan ururada soomaaliyeed oo inta ka tirsanoo kale iyagan waxay noo qabtaan adiga wax dhib ma qabna anaga Ay, ninba horta badda meeshiiska galaas horta ka dabaalahaa horta ani badda magaalayaal kale horta badood ma geli marmaraan tagaa laakiin baddaanaan ku qabayso aan orburu webigaan weyna ii daadooyo kan markiin ka waran abniga boqolkii boqol waaye boqolkii boqol booliska si fiican u shaqeeya kamuunka booliska culimaa diinkeena iyo booliska waa isfahansan yihiin macnaa magaalada waa iska waa iska ogtahay meel cayuur caruur hadday joogaan waa iska dhib badan tahay hataa ma ku degdegaan odayaashay weydiiyayaan waxay leeyihin caruurtan ee guryaalka ha lagu haayo saqdhex ay wareegaan ha laga reebo hataa masaajiyaalka ay yimaadiin hataa waxay leeyihin bal caruurta wax u sheega magaalada een say say ilmaha gaangis u naqanin aad iyo aad waa isku xirannahay culamaa diinka indheer garadkeena maxay eeda ii sheeg dhalinyarta aad iyo aadaan isugu xirannahay maasha allah hooyo soomaaliyeed waaba farxaaba waxaan isdhaha bakaaraha ma oorburu soo guurti macnaha waxaa arkay saliid macsaraha baa cungnaa bunaan cungnaa galeeyan gataa aan hadda markii hadda kaamirada igdabis galeey gadashaalaan socdaa cambuulaan cungnaa ma haddaasna ilaaha iskale hooyooyinkeena soomaaliyeed oo noo abuuray ee ganacsi ilaa dubay tagaan dalka hooye hataa tagaan waxay soo qaadaan ee muxuu ahay ii sheegay raashiina sida galeeydoo kale ee misgadoo kale ee digirtoo kale saliidda macsaradoo kale ee dumarkan waxyaabaha isku qurxiyaan ilaa hindiya loogu keenaa iyo dubay ma laga tagi kara xilacawey xaaw cawaaye mar kasta xuska waa ku jiraa marka anaga waa ka dhex qaraawanaa hooye ruqyo ugaas waxay ka mid tahay soomaalida ganacsiga ku leh bartamaha magaalada uruburu waxayna ka waramaysaa sidii soomaalida ugu ganacsadaan magaaladan uruburu waxaa la dhahaa aniga ruqyo ruqyo ugaas cabdibuurtaa la dhahaa magaalan deganaa waa isku dhan uruburu baan ka deganahay waxaan deganahay kow iyo toban sano anigu waxaan ku bilaabay markaan wadanka igo sababtaa waan jeclahay inaan wax gado markiiba gurigaan ka bilaabay waqti baan geliyey insha allah ilahay wuxuu ii suurtageliyay inaan dukaan furto alxamdulilah haddana aad baan ugu faraxsanay inaan dukaankayga meeshaan rabay gaarsiiyey iyo bismiskayga waxa waaye wax kasta horta caqabad bay leeyihiin alxamdulilah laakiin caqabad aniga saa waa weyn kuma soo samayn sababtoo ah waxaan kusoo samaystay guriga online baan kusoo iibiyey haddana weli onlinekii baan ku wadaa alxamdulilah marka maadaama marka haddada qof meel keliya ku kala kunsada laakiin dee caalam oo dhan waxaaga ku baahisay oo aad online ku iibiso alxamdulilah waxaa noo fududeeyey oo caqabadaha naga yareeyey online inta dadka noo soo gashiya inta online inta onlineka naga badan koroni baan weliba furnay shugigii baanu furnay labadii kun iyo labaatankii waqtigii u xumaa baanu furnay albaabadu xirnaayeen albaabkoo noo xiran baan online ku iibin jirnay meel kastaan afrikahina waanu gaarsiinay inaanu online ugu dirno alaabtayada alxamdulilah halkaasaan marka ku foosnay oo insha allah rajaynaya inaan wax caqabada igala kulmin ee bismiskan ka furtay uruburu الفنان أبو كرجومو أيا أمد الصوماليات قاب سوغانيد وعبري سيدي وانا أكسنتهي من لماذا meel kasta ay soomaali joogto midkii kala saar laho midkii kala soox wado midkii kala saar laho midkii kala soox wado midkii si xun u fakaro aday taladii ku segto sidaad ma odaysay mahe war hooy soomaaliya soomaali baali
halka warka duur aad ka dhageysanaysaan waa warbaahinta qaranka ee rediyo muqdisho markana akhbaaraadka caalamka
ra-iisul wasaaraha ciraaq ayaa ka badbaaday iskuday dila ra-iisul wasaaraha wadanka ciraaq mustafa al kadhiimi ayaa sheegay in isagoon wax dhibaataha soo gaarin uu ka badbaaday weerar lagu soo qaaday gurigiisa oo ku yaala magaalada baqdaad ee caasimada wadankaasi saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in hoyga ra-iisul wasaaraha oo ku yaala aaga green soonka loo yaqaano lagu soo weeraray diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ee daroniska oo laga soo buuxiyey walxaha qarxaa arrintaasi oo loo malaynayo inay tahay isku day lagu khaarijin rabay weer warar ay baahiyeen warbaahinta ayaa goor hore lagu sheegay in master alkadhiimi loo qaaday isbitaalka fariin uu soo dhigay bartiisa twitterka ayuu ku baaqay in la istujiyo oo cid waliba laiska xakameeyo iyada oo la eegayo danta dalka ciraaq saraakiisha ayaa sheegay in lix qof oo ka tirsan ciidamada ilaalada ee ra-iisul wasaaraha lagu dhaawacay weerarkaasi ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka lagu qaaday goobtan ka tirsan magaalada caasimada ah oo ay ku yaalaan dhismooyin badan oo kuwa dowladda ah iyo safaaradaha shisheeye
ugu dambeyntiina tobanaan kun oo qof ayaa maanta ka qaybgalaya isu soo baxyo ka dhacaya caasimadda ethoobiya ee adis ababa iyo magaalada jigjiga ee xarunta dowla deegaanka soomaalida ethoobiya kaasoo taageero lagu muujinayo dowladda ethoobiya oo wada waa dagaal karan ah fallaagada ka dagaalanta waqooyiga dalkaasi mas-uuliyiinta waxa ay soo qabanqaabiyeen isu soo baxyo dowladda lagu garab istaagayo xili dagaalyahanada t b l f ay guulo badan kasoo hoyeyeen waxaana socda dadaallo caalami ah oo lagu codsanayo in colaada lagu joojiyo markii t b l f ay qabsatay magaalada diesa iyo sidoo kale kobolja ee gobolka amxaarada waxay u muuqataa jabhadda inay ku wajahan yihiin dhinaca caasimadda maalmihii lasoo dhaafay deegaano waa deegaanada dhaca ethoobiya waxaa ka dhacay dibadbaxyo lagu taageerayo dowladda ethoobiya dhowaan ayay ahayd markii dowladda ethoobiya ay shacabka ugu baaqday inay diiwaan geliyaan hubka ay haystaan si ay u difaacaan caasimadda ethoobiya dhegeystayaal waa naga intaa intaynu mar kale dib hawada ugu kulmi doono waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum